ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa dahfuray qorshaha isbeddelka qaranka ee labada kun shan iyo labaatan labada kun sagaal iyo labaatan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qorshahan ay ansixiyeen golaha wasiirada uuna ku salaysan yahay hanaan lagu horumarinayo kaabayaasha kala duwan ee dalkeenna uu leeyahay laguna tayanaya hay-adaha kala duwan ee dowladda si dalka loo gaarsiiyo horumar waara xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha waxay ballan qaaday in dalkeenna ay jihaynaysa hanaan kor loogu qaadayo dowladnimada iyo weliba dibudhiska hay-adaha hay-ado xoogan iyadoona taasi laga duulayo waxa ay diyaarisay qorshaha isbeddelka qaran ee loo soo gaabiyo n t b labada kun shan iyo labaatan labada kun sagaal iyo labaatan qorshaha isbeddelka qaranka oo qoraalkiisa uu soo socdo muddo dheer ayaa waxaa diyaariyey in ka badan afar boqol oo qof kuwaas oo isugu jiro khuburo mas-uuliyiin dowladeed kuwaas oo weliba beddelay qorshihii horeeta ee horumarinta qaranka ee loo soo gaabinaya n d b n waxaana xoogga lagu saarayaa qaabkii dalka uu ku gaari lahaa horumar la taaban karo shanta sane ee soo socoto gebagabadii munaasabadda lagu daafuraya qorshaha isbeddelka qaranka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta soomaaliya mudane cabdiraxmaan beene beene waxaana uu sharaxaad dheeraya ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay barnaamijka qorshaha isbeddelka qaranka ra-iisul wasaare diyaarintiisa qorshe la diyaariyo qorshihii ugu badnaa ebed ee laga qayb qaatay consultationkiisa iyo maxaan ku dhahaa la talintiisa oo ah dowladda qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada ganacsatada n g oska donarska u n-ka qof kasta oo ka qayb qaatay waxaan aada iyo aad anoo soomaali oo dhan horteeda ka caddaynayaa hogaanka iyo guidansiga ra-iisul wasaare xamse iyo dhammaan la taliyaashii wasiirada iyo howlwadaanada iyo xukuumaddaba roolka ay ka qaateen guusha iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa maanta aan taaganah waxaan rabaa qof kasta inaan u mahad celiyo doorka oo ku lahaa oo ra-iisul wasaare afartan iyo shan maalmood aan saddex boqol iyo konton qofooda maalin kasta waxaan isugu keenaynay hangarka marka waxaad dareemi kartaan mas-uuliyadda iyo waktiga madaxda isugu timid iyo waxgaradka iyo aqoon-yahankaba intaba khudbadda iyo kinod speakerka ra-iisul wasaaraha noo ah anugu waxaan halkan usoo istaagay kow inaan u mahad celiyo dadkii doorka ku lahay oo dhan inay maalinta maantana maalin weyn inoo tahay in qorshuhu qoraalkiisa iyo diyaarintiisa bis tahay oo ay fulintiisa hadda ay noo bilaaban doonto oo ah boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa fulinta waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda baalka ee wasaaradda qorsheynta iyo hawshii wasaaraddii qorshahan waday inaan si khaasa ugu mahad celiyo tiimka world bankiga ee christina nagala joogta maalgelintii ay nagu caawiyeen in qorshahan uu suuro galo iyo dadka kaleento oo technicalka iyo resourciga intaba nagu nagu nagu nagu maalgeliyey